barnaamijka dhallinyarada maanta
halkani waa washington laanta afka soomaaliga ee v o a oo aad ka dhegaysanaysaan muwjadaha gaaggaaban hirarka efemyada geeska afrika iyo caalamka oo dhan aad nagala socotaan bogga internetka ee v o a somali com
duhur wanaagsan dhegaystayaal waa arbaco bisha mayna waa saddex sannadka labada kun iyo toddobiyo tobanka idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta waxaa halkan idinkala socodsiinaya ismaaciil xuseen farjar iyo anigoo ah falastiin axmed iimaan
qodobada aan idiin hayno barnaamijkeenna duhurnimona waxaa ka mid ah haween ka ganacsada kalluun ay soo dubeen oo ay la wareegaan oo sheegay in dhaqaalaha ka soo gala uu ka badan yahay intii ay ka heli jireen xoolo ay ka ganacsan jireen markii hore
arigan ka shaqaysan jira ariga laga soo qabta miyiga yaryar doonyaha la saaran ka shaqayn jira dilaal baan ahaa iminka laakiin kalluunkaas ariga iyo kalluunka kalluunka ay fiican kalluunka markiiba degdegis baan ku helaa lacagta halkaan aan ka qaba waxaan ku bixiyay ijaarka ciyaalka dugsiyadooda iyo ijaarka iyo masaariiftayda maasha allah intaasaan u helnaa sidoo kalena waxaad maqli doontaan qaar ka mida dhallinyarada ku nool degmada hobyo oo shaqooyin xamaal ah ka helay dekedda magaalada hobyo oo dib loo furay wixii ahaa burcadooda ku jiri jiray way ka baaqsan karaan oo awal macnaha burcadooda la shaqaysan jiraysay shaqa shaqa waxay helaan fiican oo nolosheeda noloshooda maaray karta oo awal shaqa la-aan baa wixii burcadoodaha ku kalafi jirtay kuleetisa aragtiyada haddase shaqa la-aan way ka baxeen oo shaqa xamaaliyo ay helaan oo noloshooda ku filan qodobadaasna waxaa inoo wehelin doona dhinacii heesaha
waxaa kaloo aad maqli doontaan xubintii ciyaaraha iyo qodobo kale oo aad u xiiso badan marka horese dhegaystayaal ku soo dhowaada warkii caalamka magaalada cadaada ee xarunta maamul goboleedka galmudug waxaa maanta ka dhacday doorasho ay xildhibaanada baarlamanka maamulkaasi ku soo dooranayeen madaxweynaha galmudug kadib markii uu iscasilay madaxweynihii hore axmed ducaale geelle xaaf oo ah ganacsado caana ayaa ku guulaystay doorashada madaxtinimada galmudug sida ay baahisay wakaalada wararka ee soomaaliya axmed ducaale geelle xaaf waxa uu helay konton iyo afar cod halka musharaxii la tartamayay axmed shariif cali hilowle isaguna uu helay soddon iyo afar cod
waxaa la filayaa in maanta oo arbaco ah ay aqalka cad ku kulmaan madaxweynaha dalka maraykanka donald trump iyo madaxweynaha falastiin maxamuud cabbaas kulankaas oo noqonaya kii ugu horreeyey ee ay yeeshaan labada hogaamiye madaxweyne trump ayaa toddobaadkii hore sheegay in aanu arkaynin sabab hortaagan nabad ka dhex dhalata israa'iil iyo falastiin sidoo kalena madaxweyne cabbaas ayaa isna ku dhawaaqay heshiis nabadeed oo taariikhi ah oo lagu soo afmeero colaadii sannadaha badan ka dhex taagnayd labada dhinac
halkaad nagala socotaana waa v o a washington waana barnaamijkii dhallinyarada maanta kalluunka ama malayga oo ka mida noocyooyinka ilaahay uu ku manaysta xeebaha soomaaliya ayaa haddaba si habboon aan looga faa'iidaysan badi dadka soomaalidu waxay jecel yihiin cunista hilibka xoolaha waana tag keentay in iibsiga iyo isticmaalka kalluunka ama malayga uu ku yaraado suuqyada magaalooyinka haddaba waxaa jira dhallinyaro iyo haween ku baraarugsan faa'iidada dhaqaale ee uu leeyahay ganacsiga kalluunka dhallinyaradaasi ayaa badda ka soo jiilaabta kalluunka waxaana ay ka iibiyaan haween dib u sii iibiya marka ay dubaan dadku si ay u cunaan dhammaantood waxay sheegeen in dhaqaalaha ka soo gala ganacsiga kalluunka inkasta oo iibka maalinba nuucu yahay in uu wanaagsan yahay wariyaha v o eda ee boosaaso yuusuf maxamuud yuusuf ayaa warbixinta noo soo diray haweenk waxa ay qayb weyn kaga jiraan maaraynta nolosha qoyska soomaaliyeed oo dhan halkan waa suuqa weyn ee kalluumaysiga nafish ee magaalada boosaaso mar aan maanta booqday waxaan kula kulmay dumar badan oo ku shaqaysta xirfadda shiilista kalluunka iyo ka ganacsiga xaawo xidig xirsi waxa ay ka mid tahay dumarka duba ama shiila kalluunka markii hore ayay wareejin jidhay cajiinka muddo kadibna waxaay si iskeed u abuuratay inay ka ganacsato shiilista kalluunka kalluunka walaahi waa shiila xaafad baan geeya marmar deen baa layga qaataa marmar waa helaa mar waa waaye marba si waaye hadda waa kaata intaas waxaan ka shaqaynaa adugu yaraa labaatan sano aan boosaaso joogaa xirfaddaad maxay ka beddeshay yaa xirfadee walaa waxba ka bedel quturyaanka ilmaha uga helo iskoolka uga bixiyo bis wax kale kama helo marka hore intaadan kalluunka ku soo biirin maxaa qaban jirta cajiin baa iibiyaa suuqa ku iibiyaa haa cajiin galeeyaan iibiyaa xirxiraa kunkun baan gadaa awal markii hore waxaa la gadaa laba xabo shan boqol haddana xabadii kun shilin baan gadaa hadduu haddana waa isku jooga ilaa kaada xaawo ayaa mar kale isbarbardhigaysa farqiga u dhexeeya shaqadii hore oo ahayd wareejinta cajiinka iyo midda haatan ay gacanta ku haysato oo ah shiilista kalluunka kalluunka iyo cajiinka walaa waa isku mid cajiinka waxaan ka helaa burka iyo sokorta iyo saliidda iyo dhuxusha habeenka ilmaha aan ugu karsado alxamdulilah iyadana waa iska iskaga nimcaysanaa alxamdu alshukri wixii ilaah agtiiyaa ka helaa haddii waaya ilaah agtiisaan ka waayay Alxamdu- xir- xirfaddan ma wax lagu tababaray baa mise ee, hore u taqaan maayo horii ma aqoon waa wax aan boosaas aan ku bartay markii aan imi Hadda- haddana waa waxaan ka jirsadaa nolol maalmeelka ilmaha iskool dugsi quraan kulli waa layga qaatay wixii markaa ka helo aan biiriyaan iskaga arur maalintii waa in macalinku adhaa waxba ma hayo macalin ani waa tabaalaysanahay maanta waa garta marka kalluunka ee ka soo qaado xeebta oo aad keento ee bannaanka oo xaafadiha aad geyso aad shiishid maxaa lagaa siistaa waxaa leegisa shan iyo toban iyo toban iyo shan kun mar basi hadda waa kaas meel qoraxna waa fadhiyaa wallaahi dalad lahayn haddaa guri derbi dadow aan tuugay aan ku shiishaa wallaahi aan iska tuugay aan walaalay isii qutulyana ilmaha ugu jirsanay maxaa intaa ku guda jidhay oo caqabada noo sheegi kadha wallaahi waxba hadda caaqaba leh oo aan ka hayo ma jirto qutulyoonkaas un lee ka hayo wax kale kama hayo maalin walba miyaa shiishaan kalluunka maalin kasta waa shiilahaa waxaan ka imaada jiir garoob ah M- maalin kasta waa imaadaa yoomihii waa imaadaa saxeebta maalin waa shali waa waayo waa iska noqday maantana weli waa joogaa saacadan hadda waa kaasaa sureer cali qardhaas waxay ka mid tahay dumarka kalluunka ku dhex shiila suuqa nagfish ee magaalada boosaaso islamarkaana laga sii iibsado waa tan iyadoo sharaxaysa arrimahaasi hooyo kalluunka waa soo daynsanaa haddii aanu soo daynsanana suuqaanu geynaa waa naloo jirjiraa markii naloo jirjirana dee shan iyo toban iyo labaatan iyo wixii aanu ku heli karra aanu siisanaa qulitaankayaga adigu kontonkayaga afartankayaga lixdankayaga kama weyno dee sidaasaanu u isticmaalaa ilmo yaryar baanu ku kursannaa horey horey maxaa u qaban jidha wallaahi isaga un baanu qabannaa wax kaleeto aanu haddira qabanna markayagii hore markayagii dambe waa ku cirowna waa ku gabowna saanu kalluun ishiilanay inmaanu ku korsannaa kuwo agoona iyo kuwo waxaanu ku korsannaa aan agoonahayn sidee u aragtaa marka shaqadan marka shaqadayda alxamdulilaahi rabbilcaalamiin haddii wax laygu towracaadayo oo da- dadka walaalahayga ay t- siinayaan kaalmo waxaan jeclaan lahaa in aan kor u kaco oo wax sii faa'iidaysto sidoo kale sureer waxay ii sheegtay in shaqadani ay ku guda jirtay muddo shan iyo labaatan sano ah waxaan ku jiray shan iyo labaatan sano noloshayda alxamdulilah ilmahayga kollay haddaan iskuulla ka geystay waxna ka cunay waa iska daalaa dhacaya deynba ha laygu yeeshay haddaba deyn baa laygu leeyahay ugu yaraan waxaa laygu leeyahay siddeed milyan waana isaga noolahay alxamdulilaahi rabbilcaalamiin samiiro maxamed abuukar waxay haysataa lix carruur ah oo ay iyadu dhashay waxay ii sheegtay inay ku dabarto ka ganacsiga kalluunka iyo iibintiisa carruurta ay dhashay iskoolkooda hara waxaan u qaban jiray berigaasaan ka shaqaysan jiray shaqada waxaan ka shaqaysan jiray berigi hore arigaan ka shaqaysan jiray ariga mi- laga soo qabtay miyiga yaryara doonyaha la saaraan ka shaqayn jiray dilaal baan ahay minkan laakiin kalluunkaasaan ka shaqay saddex intaas toddoba afar iyo tobankaas sana waxaan ka shaqaynaya halkan
xirfaddan maxaa ku dooratay xarfadda waxaan ku doortay alyoonkayga baan helaa markiiba maasha allah araqa iyo ariga iyo- een, iyo iyo kalluunka kalluunka ay fiican kalluunka markiiba degdegis baan ku helaa waxaan rabaa inaan ku weydiiyo ee mar lacagta halka ka hesho maxaa ku qabataa kalluunka lacagta halkaan ka qabo waxaan ku bixiya ijaarka ciyaalka macal- dugsiyadooda iyo ijaarka iyo masaariiftayda maasha allah intaasaan u helnaa maxay noloshaadu ka beddeshay ee waxyaabihii hore ee u qaban jirtay wax badan bay ka bedeshay wax badan maasha allah wax badan bay nooga bedeshay alyoomka deg deg aanu helno oo biilka yaganu ka helnaa markiiba hadduu ilahayna siiyo maalinta la waayana waa la waayay jimcaa ugu xunta jimcaanu sidaas jimcaa diqi wallah waa lagu soo helnaa alyoomkayga
ee laakiin banaankaasaan ku helnaa maasha allah ee halkan baa fadhidaa waa goob qorrax ah oo kalluunka aad ku shiilayso ee xilli maa timaaddaa halkan halkan waxaan imaadaa salaada marka lagu jiro ayaan soo baxaa guriga waxaan ka soo baxaa markaan salaada subax ku tukaday adimada lagu jiro wadadaan soo haya halkan waxaan imaadaa qoraxdaan soo bixin baan imaadaa lix saacna waan ka laabtaa intaasos intaas baan intaas intaa ay u dhexaysaan ka shaqaystaa meesha docda kale xasan maxamed abuukar waa wiil dhallinyaro ah waxa uu ka mid yahay boqolaal dhallinyaro ah oo ku shaqaysta xirfadda soo jillaabashada kalluunka waxa uu kaxeeyaa laash yar oo uu badda ku aadaa si uu u soo qaado kalluun waxa uu iga warramayaa xirfaddaasi bad- badley baa ahay baddaasaa ka shaqeeyaa waxaa iska helaa alyoom marna safar baa iska aadaa safarkeena waxa weeye aa lagu galaaba alyoom alyoom weye marna waa helaysaa marna ma helaysid marna sii subaxdid u baxdid oo u shaqo tagtid waxba heli maysidba adaa diin lagu raacanaya marna waa liibaanaysaa waxbaa helaysaa waxaad iga wartaa bal qaab noocee loo kaxeeya marka ee gaariga wadato ee saxiimad siximada siximada waxaa loo kaxiya waxay leedahay geer ma fahmaysaa geer la'aantiisna ma soconayso geer la'aantiisna ma soconayso geerkaas la gelinaayo oo ku soconaysaa waa safar wuxuu ku socotaa shidaal ma fahmaysaa ooliyo fiilooyin waxaas kuligii ku socdaa adi wax lee taajiraya meeshaa ninka sixiimadda iska leele wax taajiraya maa nin baxri ee wax ma taajiro yuusuf maxamuud v o e boosaaso
duhur wanaagsan dhegeystayaal laanta afka soomaaliga v o e aad nagala socotaan qaar ka mida dhallinyarada ku nool degmada hobyo ayaa sheegay in ay shaqooyin xamaal ah ay ka helaan markii dib loo furay dekedda hobyo taasina ay kaga maarmeen howlihii burcadbadeednimada ahaa ee ay dhallinyarada qaarkood ay ku kici jireen haddaba wariyaha v o eda cabdiwaaxid macalin isaaq ayaa warbixinta nooga soo diray hobyo
dhalinyarada degmada hobyo badankood waxaa taabatay shaqola'aanta dalka ka jirta ha yeeshee dooni ganacsi oo kusoo xiratay marsada dabiiciga ah ee degmada hobyo ayaa waxaa shaqo ka helay dhalinyaro fara badan oo kuwaasi oo u badan muruqmaal maxamed axmed faarax waa muruqmaal ka faa'iidaystay shaqada xamaalka ah ee ka socota xeebta degmada hobyo v o e-da ayuu uga waramayaa shaqola'aantii haysay iyo hadda uu shaqo uu helay saaxiib waa okay weeye waan fiicannahay hobyo in joogno ku noolnahay meeshaan hobyo dhalinyaro waxaa iska ahayn hobyo joogta oo meelahan shaqo shaqalaan ay ku haysay hadda ayaantan dambe shaqa wanaagsan ayaa helayno waxaa dekada hobyo nooga degahaya doomo rar kala nooca shidaal shibaalki bariis bur sankor baa laga dejinahayaa marka sidaas baa uga xamaalinayna oo meeshaasa shaqa ka helna nolosheeda hadda awal waagi hore wax shaqa la-aana ayaa ka jirtay ayaamahan dambe hadda dhalinyar waxaa iska helnay waxaa iska ahayn dhalinyaro meeshaan ka xamaalata shaqo wanaagsan ayaa ka helna xamaali fiican oo toosa baa ka xamaalinayna abshir axmed sheekh ciise waxa aan kula kulmay xeebta isaga oo dhabarka ku wada loor uu ka soo dejiyey dooni yar waxa uu tilmaamayaa in uu ku qanacsan yahay xamaalka uu hayo waxay u socotaa aad iyo aad baan ugu qanacsannahay waana fiican tahay xamaali wax walba hadeer waa ka helnaa dekedii hadeerta ay noo furantay wax walba ka degayaan aad iyo aad baan ugu qanacsannahay nokaad abshir markii hore maxaad ka qaban jirteen magaalada dad dhalinyaro oo waxaa iska joogtaa meelahan iska xamaalataama ka ahayn hadda ka war shaqadan hadda tanu aad iyo aad waa u fiican tahay wixii nagu soo saaidinayana waa kusii fiican tahay boqolkiiba boqol Ee, nolol maalmeedka aad ka heshaan ee, ma idinku filan tahay boqolkiiba boqol hadda aad iyo aad bay u fiican tahay hadda aad iyo aad ba waa isfa waa aad iyo aad bay fiican u fiican tahay maalintii imise oo kale ayaad shaqaysaan maalintii afar boqol ilaa shan boqol oo nolmaanaadka laga soo saaran karaa markaas shaqadii socoto oo shilin soomaaliya mise dollar shilin soomaali Ee, dhalinyarada muruqmaalka ah ee ka xamaalanaysa dekada dabiiciga ee degmada hobyo ayaa ka midaysan in dhalinyaradu waxa ay kaga baaqsan karaan faralka burcadbadeednimada ay tahay shaqo wax soo saar leh oo dhalinyarada xeebaha ku nool ay helaan wixii ahaa burcadbadeed ku jiri jiray way ka baaqsan karaan oo awal macnaha burcadbadeeda la shaqaysan jiraysay shaqa shaqa waxay helaan fiican oo nolosheeda noloshooda maaray karta oo awal shaqa la-aan baa wixii burcadbadeed ahaa ku kalafi jirtay kuleyti sida aragtayda haddase shaqa la-aan way ka baxeen oo shaqa xamaaliya ay helaan oo noloshooda ku filan idinkoo dhalinyaradiinan ee hadda xamaalanaysa kuwa kale ee aan xamaaliga ku jirin oo burcadbadeed iyo faral nuuca ku haminaya ma wacyigelisaan si aysan u aadin ee, qowleysi badeed haa waa iswaaninaa oo waxaan isku waaninaa maadaama badaydii oo tekadeeda hobyo ay wax nooga degahayaan burcadbadeednimadeenasa wax fiican ahayn wax nolosheeda iyo dal dalka dhulkayga u wanaagsan aysan ahayn marka waan ka waaninaa waxaan idhaa tekada ayaa noo furatay waa tan shaqa ka helnay nolosheeda ku filan aa iska dhaafna waxyaalaha gobolkooda iyo falalka xun aa iska dayno waan marka waan ka waaninaa aad iyo aad haddii shaqada sidaan kusii socoto qof walba burcadbadeed maxaa loo doonaya shaqadii meesha ka socota oo wax walba laga shaqaysanaya oo aad iyo aad u fiican hadda
dhalinyarada ma jiraan kuwa ku haminaya in ee, shaqadan iyaga oo haya ay burcadbadeednimada galaan shaqadiiba hadda aad iyo aad u socota laakiin marka hore waa loo malayn kara lakin haddera shaqadii torob torobay soo noqota waa soo badanaysa hadda marba mar si kastaba ma ahan markii ugu horreysay oo dhalinyarada muruqmaalka ay shaqo ka helaan doon ganacsi oo kusoo xiratay marsada dabiiciga ee degmada hobyo waxaana dhallinyaro fara badan ay howsha xamaalka ka helaan dhaqaale ay noloshooda ku maareeyaan cabdiwaaxid macalin isaaq v o a gaalkacyo
aanu intaasi ku dhaafno warbixinadaasi markana aan ku yara nasanno dhinacii heesaha dhegaystayaal waxaanu idiin soo qabanaynaa heestii caashaqa danguud ma aha yaa ku luuqeeya ismaaciil waxaa ku luuqeeya axmed aarshe cashaqu danguud maaha laba ruux jaarinkooda waa gabar mataaniya qof kaloo ka meel doona oo dulsaare uma baahna dadalow jacaylkaygo dadalow dadalow jacaylkaygo dodiina uma baahna dabinoiyasa ama daacad ka ahaada ama dabinoiyasa ama daacad ka ahaada dadalow jacaylkaygu dadalow dadalow jacaylkaygu dodiina uma bahna ama dabinoiyasa ama daacad ka ahaada ama dabinoiyasa ama daacad ka hada warka iyo dabuurtiinu kuma duxin ka shayde kuma duxin ka shayde dayn maayo dayn maayo dayn maayo duumaanku kulankeeda doonayo niyaduna ku doogayso warka iyo dabuubteenu kuma duxin ka shayde kuma duxin ka shayde dayn maayo dayn maayo dayn maayo tuumaanku kulankeeda doonayo niyaduna ku doogayso wanku damqanayaadhe waxban kaaga digayaadhe waana kula dardaarmeedhe afjaro ka saar duunka hebla doonisteediidhe wanku damqanayaadhe waxban kaaga digayaadhe waanan kula dardaarmeedhe afjarow ka saar duunka hebla doonisteediidhe dab adow afuufaya dab adow dab adow afuufaya wada kala dilkoodiina qalbiyada istoonaya mujidaacadnimo beena qalbiyada istoonaya ujidaacadnimo beena dab adow afuufaya dab adow dab adow afuufaya wada kala dilkoodiina qalbiyada istoonaya mujidaacadnimo beena qalbiyada istoonaya mujidaacadnimo beena mari degay tegi maayo dibna noo furfuri maayo dibna noo furfuri maayo dayn maayo dayn maayo dayn maayo tuumaanko kulankeeda doonayo niyaduna ku doogayso mari tagay tagi maayo dibna noo furfuri maayo dibna noo furfuri maayo deyn maayo deyn maayo deyn maayo tuumaanko kulankeeda doonayo niyaduna ku toogayso mari tagay tagi maayo dibna noo furfuri maayo dibna noo furfuri maayo deyn maayo deyn maayo deyn maayo tuumaanku kulankeeda doonayo deyn maayo tuumaanku kulankeeda doonayo haye codka macaan ee axmed aarshe hees Habli- waxaa la yidhaahdaa weliba caashiqu dan guud maaha waa mid gaara waa mid gaara waxa weeye hablihii iyo magaranaysa raggii waxay ku akhriyeen la garan maaye He.
heese calacalunba hablihii loo tirinaya
malaha markii een, heesaha la sameynaya calaacalku ereyada calaacalka fiican haye maya kuwaasaa la helo ogyaha malaha maya waxaa ka wanaagsan heedaha heesaha daadiska aan kuwaasan ka jeclaha Ay.
falastiin haddaynu intaas kaga nimaadno haatanna waa dhinacii ciyaaraha wararkii ugu dambeeyey waxaa inoo haya jamaal axmed cismaan
kulanti wanaagsan dhegaystayaal haddii aynu ku horreyno waxaa la ciyaaray kulan xiise badan oo ka tirsanaa xalay champions leaga waxaana naadiga kubadda cagta real madrid ay martigelisay naadiga ay isku magaalada ka dhisan yihiin atletico madrid real madrid ayaa saddex gooli waxba ku xasuuqday naadiga atletico madrid kulankaas oo ka tirsanaa lugti koowaad ee champions leaga samifaynaalihiisa cristian ronaldo ayaa dhaliyey saddexda gool ee naadiga real madrid ay dhalisay waxaana daqiiqadii tobanaad uu u dhaliyey gool qurux badan oo madax ahaa ciyaartaasna waxaa lagu kala nastay gooli waxba qaybtii hore nasiinada markii laysku soo laabtay ayuu daqiiqadii toddobaatan iyo saddexaad gool kale oo xoog badan ka dhaliyey naadiga kubadda cagta atletico madrid waxaana daqiiqadii lix iyo siddeetanaad markii ay marayso oo afar daqiiqo uun ciyaarta ay ka harsan tahay oo u dhaliyey goolkiisa saddexaad cristiano ronaldo naadiga real madrid taa waxay ka dhigtay in naadiga kubadda cagta atletico madrid rajadii ay ka qabtay in faynalaha ay usii gudubto mid mugdi gasha iyadoo guuldaradani samafaynalaha saddexda gool iyo waxba looga adkaadayna ay noqonayso guuldaro kale oo naxdin badan oo goolalintaasi laeg laga dhaliyo naadiga atletico madrid champions leaga inta uu diogo simeoni uu tababar u yahay naadiga kubadda cagta ee atletico madrid sanadkii faynalihii ayaa afar gool iyo gool sidoo kale atletico madrid waxaa guuldaro ay kala kulantay naadiga kubadda cagta ee real madrid haddaba xaqiiqooyinka kale ee dhacay xalay waxaa ka mid ahaa in goolashaasi saddexda ay ronaldo uu dhaliyey kaso kow waxaa sidoo kale guul u ahayd inuu noqdo ciireenkii ugu horreeyey champions league ee dhaliya boqol gool in ka badan ee horyaalada qaaradda yurub wuxuu sidoo kale iska bareejiyey ciryaanka leonel messi ay sida weyn u xifaaltamaan oo muddo toddoba jeer ka dhaliya champions leaga saddex ley ama goolasha hatriga loo yaqaano waxaa sidoo kale saddexdaasi gool oo ronaldo uu dhaliyey ay ka dhigtay in uu noqdo ciyaaryahanka keliya ee konton gool ka dhaliya ciyaaraha champions leaga gaar ahaan wareegyada knockout-ka loo yaqaano isagoo labii konton gool dhaliyo ronaldo ayaa saddex iyo toban gool dhaliya ee ciyaar samafinal ah isagoo toban gool u dhaliya naadiga real madrid saddex goolna u dhaliya naadiga manchester united waxaa sidoo kale xusud mudan shantii kooxood ee saddex gool waxba looga badiyey lugta koowaad ee champions leaga samafaynalihiisa aanay midna soo gaarin faynalaha waxaa sidoo kale dhegaystayaal maanta dhici doona kulan kale oo xiiso badan naadiga monaco ee dalka faransiiska waxay la ciyaari doontaa naadiga yuventus kulankaas oo ah kulan si weyn loo wada sugayo ayaa labada kooxood yuventus iyo monaco waxa ay kuwar faynalihii ama sideedamaadkii kasoo wada adkaadeen kooxaha brusha dudman oo monaco ay kasoo adkaatay iyo yuventus oo barcelona kasoo adkaatay labada kooxood ayaa lugta labaad waxa ay dheeli doonaan sagaalka bisha may aynu ku guda jirno oo maalin talaada ah iyadoo real madrid iyo atletico madrid lugtooda labaadna ay dhici doonto tobanka bishan may oo maalin arbacaa dhegaystayaal xubinta cayaarahan halkaas aynoo joogto
aad buu u mahadsan yahay jamaal axmed cismaan oo inala socodsiinayay wararkii ugu dambeeyey ee dhinaca ciyaaraha ka hor inta aynan dhinacii heesaha u tegin falastiini bal qodob iyo laba ka mid a wararkii isha inoo maray mahadsan ismaaciil magaalada cadaado ee xarunta maamul goboleedka galmudug waxaa maanta ka dhacday doorasho ay xildhibaanada baarlamaanka maamulkaasi kusoo dooranayaan madaxweynaha galmudug kadib markii uu iscasilay madaxweynihii hore axmed ducaale geelle xaaf oo ah ganacsado caana ayaa ku guuleystay doorashada madaxtinimada galmudug sida ay baahisay wakaalada wararka ee soomaaliya axmed ducaale xaaf ayaa helay konton iyo afar cod halka musharaxii la tartamayay axmed shariif cali hilowle isaguna uu helay soddon iyo afar cod mahadsanid falastiin axmed iimaan oo isha inoo marinaysay qaar ka mid a wararkii ugu dambeeyey haatanna dhinacii heesaha haddaan jalleecno falastiin maxaad inoo soo qaban lahayd ismaaciil oo maan dhankaaga usoo riixo ma dhankaygaa soo riixday Ha.
hogol hogasha waa- waa dhinacii roobka iyo marka soomaalida heestii hore rooba daaya hadda me- qaybo rooba badan oo meelaha- Soomaaliya ka mid ah inkastoo abaaro aada u daran ay meelo badanna ka dhaceen meelaha qaarna ay ka jiraan haatan oo aynu ilaahay uga baryayno dadka bal in ilaahay abaaraha iyo xanuunada ka dhalan kara een, roobabka qaarkoodba ilaahay inuu dadka een, hareer mariyo Een, waxaa jira markii hore dadka eh, marka heesaha ammaanta ah la tirinayo heesii hore ugu badnaa waxay u badnaayeen deegaanka marka inanta waxaa lagu ammaani jiray een, bii-adda quruxda badan waa wax- waana waxyaabaha aadamu inta badan ka sameyn yahay laakiin waxyaaba baa jira een, eh, hablaha lagu ammaani jiro hadda kale oo- hadda iphone iyo waxaa laysku ammaanaa iyo samson iyo ya samsung iyo qalanjo kale hablaha la odhan jiray de qalanjona waxa weeye waa een, maroodiga Ahay.
kiisa dhadig marka inan baa loo macneeyey cadaana lagu qalanjo lagu marka qalanjo bay markaa tihi maxay tahay marka markay aad usdaba gashay baa waxaa lagu yidhi qalanjo waa maroodiga kiisa dhadig inantii waa xanaaqda oh my god Aye.
ma- mayan fool xumahay sida maroodigaasaan u fool xumahay ma- marka een, bii-adda iyo heesaha laga bixiyana aad bay aniga u tilmaam heestaan qurux hoogasha badan markaan arka waxaan u heystay hees- heestii maandeeq oo ahayd sida hoogasha roobka adun bay hilaacan waaw taa qudheeda maalin kale dhegeystayaasha usoo qabanayna maxamuud kaafi ayaa ku luuqeeya heestan
xaraad iyo gaajayo dadkooyir tanyaqaba maxay hogol liidadoon intaan ku huray nafta sanag ugu horay jacayl maxaan hebednimo dartaa albowlaha kuu furoon jidhkayga ku hooyoon qalbiga qalbiga hoy kaaga dhigay maxaan hebednimo dartaa albowlaha ku furoon jidhkayga ku hooyoon qalbiga qalbiga hoy kaaga dhigay haliyo nirig baynu noo ileen isma uri kare haliyo nirig baynu noo macaan isma uri kare jacaylkan igu habsada uno hareeraha mayla qabo jacaylkan igu habsada uno hareeraha mayla qaban haliyo nirig baynu noo ileen isma uri kare haliyo nirig baynu noo ileen isma uri kare jacaylkan igu habsada unoy hareeraha mayla qabo jacaylkan igu habsaday nimcooy hareeraha mayla qaban
codkaas maxamuud kaafi iyo heesta hogasha intaas ayaan eh, waxay gebagabo u tahay idaacadda iyadii duhurnimo idinla socodsiinaya falastiin axmed iimaan iyo ano ismaaciil xuseen farjara tan iyo intayna afarta galabta kulmayno waxaan kaga tegaynaa sidaas iyo ismaqal dambe oo xiise leh
haddaan shalay hadi ma falay halbowlaha aan ku jaray wadnuu ku habaay dhiig mantaan ku hagarbaxo hidaydu waa ku hebey haddaan shalay hadi ma falay halbowlaha aan ku jaray wadnuu ku habaay dhiig mantaan ku hagarbaxo hidaydu waa ku hebey yarkii laacayaay qobantan ku guroon korweyn dhale kullisoon sidii sabi sidii sabi kugu habeen